duqa magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose cumar cabdulaahi maxamed ayaa waalidiinta ku nool magaalada kismaayo ku booriyey inay xakameeyaan caruurtooda kadib markii maalmihii lasoo dhaafay magaalada kusoo bateen caruur si kooxkooxa isu dagaalaya cumar cabdulaahi maxamed ayaa shacabka ku nool magaalada kismaayo ugu baaqay inay laamaha ammaanka kala shaqeeyaan nabadgelyada midda labaad waxaa weeye in amniga laga shaqeeyo maxaa yeelay ammaanka iyo dowladnimada yaa maanta inoo suuro gelisa eelaha ka sokow inaynu halka isugu nimaanno marka waxaynu u baahan nahay dhammaanteen inaynu ka wada shaqayno amniga oo gacmaha isqabsanno oo la shaqayno hay-adaha amniga baryahan dambe magaalada kismaayood waxaa ku soo badatay ciyaallo iyagu diriraya ma ahan ciyaal weeladay xamar oo iyagu dadka laynayay laakiin waxaa weeye xaafado isu guurguuraya oo isdagaalaya waxaa laga rabaa waalidiinta inay ilmahooda ogaadaan oo arrintaana la joojiyo maxaa yeelay waxaa ka dhalanaya dhibaatooyin amnigana wax u dhimaya iyagoona wax isku dhimaya waxaynu u baahannahay marka dhammaanteen inaynu ka warqabno carruuraheenna isla markaasna isku meel uga soo wada jeedsanno wixii amniga dhibaato ku haya teeda labaad waxaa weeye magaalada waxaa ka socda horumar ballaaran waxaan u malaynayaa waa muddo konton sano ah iyo ka badanba waa markii ugu horreeyey oo magaalada kismaayood ay ka socdaan laamiyo waaweyn oo qurux badan oo ku soo kordhinaya magaalada bilic iyo horumar ku soo kordhinaya waxaan u baahannahay in la wada ilaashado mashaariicda waaweynoo ka socota waxaana saldhig u ah isku duubnida iyo amniga waxaa jira dad badan oo guryahoodu ay soo galeen waddooyinka hadda laamiyaha laga samaynayo faystuuga u badan waxaan codsanayaa qof kasta oo gurigiisii waddada ku dhow yahay si isku tashiya inuu isaguna waddada uga fogaado magaaladana waad ogtihiin master balen baa loo sameeyey oo qeexaya waddo walba meesha ay ku taallo fadlan muwaadin adigoo ka duulaya inaad ilaaliso hantidaada waddooyinka magaalada ka bax oo gurigaaga waddaha ka dhisin intaas waa farriin guud oo aan uga faa'iidaysanayo